shayga lagu haleelo naqlintooda ayuu tawaasurku ku khaas yahay la can ijtihaadin wax lagu ijtihaadin ma aha haddii qolo intay wax ku ijtihaado ay xukum soo saarto oo xukumkaas qolo ay ka naqlido oo qoladaasna qolo kale ay ka naqlido mutawaatir lama dhahayo maxaa yeele nihaayadiisu ijtihaad weeye ee ma aha shay maxsuus ah oo la arkay ama la maqle ma aha ayib wuxuu leeyahay marka amhilada masalan mutawaatirka wuxuu misaal uga dhigaya xadiis man kadaba xadiis man kadaba calayhi mutacamidan falyatabawac maqcadahu min annaar xadiiskaasi misaal uga dhigo wuxuu yihi xadiis mutawaatiro waxaa kamid ah xadiiskaasa kamid a marka xadiiskaas waa uga duruq badan marka axaadiista la wariyo imaamu tabarani rasaalka alifay uu ku magacaabay duruqu takriiji xadiisi man kadaba mutacamidan calaya marka wuxuu gaarsiinhayaa sabciina saxaabiyan ayaa wariye buu leeyahay xadiiskaas kaliya marka axaadiista ugu riwaayo badan oo mutawaatirnimadooda ay aad caddahay ayuu kamid yahay xadiiskaas alaaxaad baan ku joojinay allahu aclam bismi illahi raxmaan raxiim alxamdulilah rab alcaalamiin sala allahu wasalam cala nabiyina muxamedi wacala aalihi wasaxbihi wasalam alaaxaad walaaxaadu huwa aladi yuujibu alcamala walaa yuujibu alcilma axaadiistii ayaan kusoo jirnay qeybtooda oo loo qaybiyo mutawaatir iyo axaad mutawaatirkii baan kasoo baxnay axaada marka jamcu axadin weeye marka maa rawaahu waaxidun aw maa yarwiihi lwaaxid weye fi lugati wixii uu hal qof uu wariyo laakiin isdilaaxa waxa weeye maa lam yatawaatar wixii aan mutawaatir dhammayn oo dhan ama ismashhuur ha noqdo ama casiiz ha noqdo ama sakariib ha noqdee intaas oo dhan baa la yidhaahdaa axaad huwa aladi yuujibu alcamala shayga oo camalka waajibinha weeye oo haddii uu ansaxo shayga aaxaadka ahu in lagu camal falaa waajib weeye walaa yuujibu alcilma cilmi ma waajibinhayo cilmiga wuxuu ka wadaa yacni shaygii daruuriga ahaa cilmigii uwaajibinhayey oo qofku uu go goynhayey bisidqihi shayga mutawaatirka ah oo kaleeto ma aha maxaa yeela ninka caadilka qudhis inuu wahmi galo waa dhici kartaa marmar uu wahmiyo oo waxaan saxiix ahayn uu soo naqliyo waa dhici kartaa sidaas daraaddeed marka sida mutawaatirku uu u faa'iideynhayo cilmi oo qofku shaygii mutawaatirnimo uu ku maqlo uu u yaqiinsanhayo shaygaas inuu shay sugan yahay axaadu saasna uu leeyahay marka in lagu camal falahayo waa laazim laakiin ma faa'iideynhayo cilmi sida mutawaatirku cilmiga uu u faa'iideynhayey laakiin xaasilka ulajeedada waxa weeye shaygan axaada haddii uu saxiix noqdo in lagu camal falaa waajib ah intaasana kaafi ah adilada marka masaladan waxay kamid ah jirtay qadiiman masaa'il laisu khilaafo oo bacdu lmutakalimiin amase bacdu ahli ra'yi ay dhihi jireen ma waajibinayso amase in lagu camal falaa waajib ma aha axaadiista axaada ah fii baabi alcaqaa'id fiqhiyaadka kaliya ayaa loogu camal fali karaa marka aimatu ahlil athar masaladaas aada bay u hadli jireen marka oo ay dhihi jireen haddii shayga uu saxiix yahay axaad ha noqdo qeyrkiisana ha noqdee in lagu camal falo oo la qaato a waajib ah fii baabi alcaqaa'id wa fii baabi alfiqhiyaat labadaba kala sooc ma laha marka ku camalfalkiisa marka waxaa kamid a adilada axaad in lagu camalfalahayo qisadii dhacday taxwiil qiblati markii qiblada la wareejiyey oo kacbada loo soo wareejiyey masaajidka quba ayagoo dad saxaabada ku dukan hayaan oo baytulqudsi ay usii jeedaan waasuu hal nin u yimaado saxaabi ah ayagoo salaadii ku jira ayuu yidhaahday qad unzila arasuulu sala allahu alayhi wasalam calayhi leylata qur'aanun waqad umira an yastaqbila alkacbata fastaqbaluuha wa kaanat wujuuhum ila shaami fastadaaruu ila alkacbati fastaqbiluuha وkاnت وجوههم ilى الشhاm فاstdاarوا ilى الكacbة nin baa u yimaaday iyagoo salaadii ku jira markaasu wuxuu yidhahdee caaw qur-aan baa lagu soo dejiyey nebiga waxaan la amray kacbada inuu qaabilo marka kacbada qaabila marka iyagoo qibladii qudsi usii jeeda ayay soo wareegeen markaasay usii jeesteen say amarka nebiga u fulinhayaa fiiri salaadii ayagoo ku jira maysa dhhin markaan salaada dhamaysano iyado aa fiiri doonaa salaadii ayagoo ku jira bay amarkii nebiga markiiba ay fuliyeen oy usii jeesteen xagga maaragtay qibladii kacbadii ayb hal nin anoogu yimaaday warkiisana waa yeelan marka waxaa kamid a adilada tusinaysa aaxaada in lagu camal falahayo nebiga waxaa sugnaay inuu qof qof u diri jiray qabaa-isha oo axkaamta sharciga gaarsiiya haddii ayna camalfal ayna waajib ahayn oo shayga marka axadda in loo camalfala ayna waajib ahayn nebigu marka dad baan u diri lahay oo kooxa kooxa ayuu u diri lahay ee hal hal mausan direen maadaama marka hal qof diritaankiisa uu nebigu ku kaastoomay oo ninkaas wuxuu gaarsiiyo inay qaataan ay waajib tahay marka meesha waxaa laga fahmayaa axaada in lagu camal falaa inay waajib tahay ama caqaa'id ha loogu camal falo ama se maaragtay fiqdigaas ha loogu camal falo مسألة ما كأتقوا إليها ولا يوجب العلم ومسألة خلافية بعض الفقهاء أما تسيء بنهم إليهم لا يوجب العمل لا يوجب العلم ولكن يوجب العمل وفل قول كلا جرى مركا أوضحها هي هذه والصحيح هي هي يوجب العمل والعلم معا أنت أسمركا علماء بدنا خمد بعض الفقهاء يا بعض المحدثين يا علماء ظاهر انت اسلقبان ظاهرية وبنو اسلقبان طيب وينقسم إلى مرسل ومسند وهو قيل سمامك شيء مرسل أي شيء مسند لك أحادي مرسل كمرك أصوليين تا. غير المرسل عند المحدثين أيضا مرسل وحي دهان إيه، أما في مسند وحي دهان أصدق صرف دونا فالمسند ما اتصل إسناده مسند وحي اللي يرى هذا شيء يسرد كيسو متصل هاي وحي انقطاع ونخجر منه أي مسند اللي يرى هذا ما عند الأصوليين طيب waxaa soo geli kara marka shaygaas marka shay marfuuca oo sanadkiisu mutasil uu yahay amase shay mawquuf oo sanadkiisu mutasil uu yahay ama shay- shay maqtuuca oo sanadkiisu mutasil yahay intaas oo dhan way soo gelahayaan waxaana la ogyahay muxadisiinta ee isticmaalka oo musnadka ugu badan inuu yahay almarfuucu almutasil ayaa u badan inta ay u isticmaalaan musnad ayib falmusnadu mutasil isnaaduhu shaygii sanadkiisu uu munfasilka u yahay weeye marka musnad waa ismu mafcuul min asnada yusnidu isnaadan hadalkiibuu qof u tiiriyey Ha, weeye marka luqada istilaaxana waa shaygii sanadkiisu mutasil uu yahay marka eh, usuuliyiinta shaygaas marka ama marfuuc ha noqdo ama mawquuf ha noqdo ama maqbuuc ha noqdo musnad baa la dhahahaya walmursalu casigiisa weeye maa lam yastasil isnaaduhu shaygii aan sanadkiisu xariirinin oo inqidaac uu ku jiro inqidaac nooc kasta ha noqdee ayay mursal leeyihiin nimanka usuuliyiintu ayib marka shaygaas marka uu leeyahay maa lam tasil isnaadu waxa soo gelahay waxyaalo badan oo ah masalan shayga munqatica shayga la dhihi jiray mucdal shayga la dhihi jiray mursal ee shayga la dhihi jiray mucallaq intaasoo dhan way soo hoosgelahayaan wixii sanadkiisa uuna ans- uuna mustasil ahayn oo dhan ayay ku magacaabahayaan mursal waxaana la ogyahay muxadisiintu mursal inay ku magacaabaan ee sanadkii saxaabi uuna ku jirin nin kaliya oo nin taabic ah uu yidhaahdo qaala rasuulullahi sala allahu alay wasalam oo kale marka istilaax wuu kala duwan yahay usuuliyiinta iyo muxadisiinta waxoogaa wuu kala duwan yahay ayib marka mursalka waxaa jira shay mursal ah oo sujanimadiisu ee, aan khilaaf ku jirinin waxaana la ogyahay mursalka marka ixtijaajkiisa inuu khilaaf ku jiro fain kaana min maraasiili gayri saxaabati falaysa bixujatin haddii marka mu- mursalkaasi uu yahay saxaabada kayrkooda waxa ay irsaaliyeen oo nin taabiciyo masalan uu yidhaahdo qaala rasuulullaahi falaysa bixujatin xuja ma aha maxaa yeelay sanadkiisa waa waa maaragtay inqidaacba sanadkiisa ku jira qofkaas ka maqan ayaan la garanayn marka xaaladiisa فليست بحجة إلا مراسيل سعيد بن المسيب فإنها فتشت فوجدت مسانيد عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو ليه مركا مراسيس والصحابة وحا آم أهين تجمعها قول كاس أيانا مارسي جمهور المحدثين أي قوان شيء مارسي مرسل كأه إنه تنسج أهين طيب فليس بحجة إلا مراسيل سعيد بن المسيب سعيد بن المسيب ninka la yidhaahdo maraasiishiisa ma ahe eh wuxuu leeyahay marka asaga si gaar ahaaneed hadduu sacid bn musayib la helo sanad uu ku jiro oo qaala rasuulullahi isaga uu leeyahay waxa weye waa la xujaysanhayaa shaafici wuxuu qabaa inay maraasiishiisu ay xujo tahay sababtu waxa weeye fainaha futishat waa la fakashay fawujidat masaaniida axaadiis san- sanad loo yeelay inay tahay oo sanad leh ayaa lasoo ogaaday oo cani nabi nabi nabiga sala alla slam sanad kale marka fil gaalib waxaa la yidhaahdaa marka sihruhu ayuu maaragtay ka irsaali jiray oo abu hureyre ah abu hureyru gabar ka qabay marka intuu can abi hureyra dhihi lahay waqaala rasuulullah iska dhihi marka shaafici wuxuu yidhaahda marka markii la baaray waxaa la soogaaday maraakiishiisu inay masaaniid can nebi inay tahay oo sanadkeeda oo nebiga maaragtay gaarahaya inuu musafir u yaal si ogaaday sidaas daraaddeed marka miisadaas saciid ibnu musayib ayaa iska leh oo isaga marka mursal uu saciid ibnu musayib ku jiro haddaan cillo kale sanadka ku jirinin shaafici marka wuu xujaysanaya xuja weeye ayuu leeyahy haddaan ishkaal kale sanadka u ku jirin oo arrintu ay tahay irsaalka saciid kaliya haddii ay tahay ayib marka shaafici marna weydiiyey waxaa la yidhaahday kayfa qabiltum can ibni lmusayib munqatican walam taqbaluu can gayrihi shay munqatica oo sanadkiisa una musati lahayn seed ibnu musayib uga aqbashay oo keyrkiisana aada uga aqbali weysay markaasu wuxuu yidhaahday liannaa laa naxfadu lisaciidin munqatican ilaa wajadnaa maa yadullu calaa tasdiidihi inuu shaygaas musiib ku ahay oo shaygaas uu sanad uu lahay ayaan ogaanay buu leeyahay markii la baaray wax allaale wixii uu wariyo oo munqatica saciid ayaa lasoo ogaaday ayib maraafiisha marka hayr saxaaba uu yidhaahda maraafiisha marka saxaabada ayada maraasiilu saxaaba waxaa loola jeedaa marka shay qof saxaabiga uu wariyey oo nebiga uu ka wariyay laakiin nebiga ay la og yahay inuusan mubaasharatan uusan uga warinin masalan ayaa la yidhaahdaa maraasiilu saxaaba marka waxaa la yidhaahdaa shay mursal ah oo khilaaf uuna ku jirin inuu xujo yahay ayaa jira muxuu yahay maraasiilu saxaaba maraasiilu saxaaba wey masalan marka ay caaisho leedahay masalan xadiidkii dhahahayay kaana awala maa buda-a bihi rasuulu llahi sala allahu alayh wasalama alru'ya saadiqata fi nawmi markii nebiga marka waxay uu kusoo degaya ku bilaaban hayay caaisha markaas ma aysan la jooginin nebiga oo markaas waxaa dhici kartaba inaysan tamyiis ba aysan lahayn marka waxaa la og yahay marka xadiiskaas ay warinayso nebiga ka warinayso inaysan mubaasharatan iyadu ayna uga warinin wamaca dalika marka xadiis saxiixa weeye wax ishkaal una ku jirinin maxaa yeele saxaabada marka maraasiisheeda oo dhan xujo wey wax khilaafa kuma jiro ayib marka masaladan waxa weye marka culuma xadiidka waa iska naqso yar weeye laakiin culuma xadiidka masaa-isha iyadoo mubasida aad ka helaysaa waxa weeye un maadaama usuulka ay caado tahay in bacd umuur lagu soo qaado oo culuma xadiidka ka lamid a ayuu sidaas usoo naqlinhayaa bacd masaailka culama xadiid siyaqu adaa xadiidi xadiidka markii la gudbinhayo siiqooyinka loo adeegsanhayo marka ilan taxamul iyo adaa baa jira markii xadiidka aad soo taxamusho oo soo qaado sidaa usii gudbinaysay wala cancanatu tadkulu cala alasaniidi wuxuu leeyahay cancanada fulaan can fulaan can fulaan weeye cancanadu marka waxa weeye masder o min cancana alxadiida idaa qaala fulan can fulan can fulan marka cancanadu wuxuu leeyahay tadkulu cala alasaniidi waxyaalaha sanad kale ay gashaa oo marka inay inqidaac keenayso isagu ma qabee wuxuu leeyahay marka shayga sanadka leh ayay gashaa oo ayadu marka ishkaal ma keenayso oo inqidaac ma keenayso cancanadu cancanada marka marka laleeyahay shay sanadkiisa uu mutasil yahay gelaysaa oo sanad leh waxaa la shardinhayaa marka ninka cancanada isticmaalahaya inuunan mudallis ahayn sida culama xadiidka lagu ogyahay ee ninka cancanada isticmaalaya haddii uu mudallis yahay markaas cancanadiisa itisaal ma keenaysa inqitaac bay keenaysaa sida la ogyahay culama xadiidka laakiin waxaa jira marka shardi labaad oo laisku khilaafsan yahay oo ninka can dhahahaya shardigii marka isku khilaafsanayaan alimaam albukhaari waman macahu walimaam muslim waman macahu oo imaam bukhaari u dhahayo ninka can dhahayo waxaa shardi ah yawman min alayaam inuu la kulma ninka uu can wax uga warinhayo ha in la kulan uu dhacay mar mararka kamid a ayaa shardi ah imaam muslim uu leeyahay maya shardi maha in lasoo ogaado inay maalin kulmeena waxaa shardi ah inay casr isla wada joogeen taasna waa masalo kaleeto marka laakin waxaa un shardi ah ninka inuusan mudalis ahayn canta isticmaalahaya طيب وإذا قرأ الشيخ يجوز للراوي أن يقول حدثني وأخبرني منك شيخه أضيء أخريو راويك وحا بنان إنو يراهدو هدو توقع نقلن هيا حدثني وأخبرني من شيخ حديث كو أخرن هيا أسو أدو حديث كو أخريو أو نك أردقي سهو كو أخريو أو شيخ أخرن هيا raawigii marka ardayga hadhowta waxa u suuragal ah siiqada oo hadhowta uu xadiidka ku gudbinayo inuu isticmaalo xadathanii wa akhbaranii labadaas inuu isticmaalo waa maaragtay waa u suuragelaysaa Ah, marka siiqooyinkii marka taxamulka wuxuu ka soo qaada un alqira'a min asheikh iyo qira'atu shaykhi alqira'a min asheikh iyo qira'atu taalib cala sheikh labadaasuu kasoo qaada un iyo ijaazadii wain qara'a huwa cala sheikhi haddii taalibkii amase tilmiidku uu shayga shiikha ku dul akriyo oo xadiis asaga uu akrinhayo taalibku shiikhuna uu maqlahayo فيقول أخبرني ولا يقول حدثني وهو لي هدوتو أخبرني بولي هاي حدثني مدها هايو ها مركا أفضل الأخيضو وأفضل جيسان هايو أو ها أخينا يقول ولا صعود أو مقل هايو هدوتو مركا آد مركا أدقو أداء سمين يسو حبيب هاي أخبرني ولا يقول حدثني لكن مركا مثلا قبيلة صحة قوام مثلا إمام مسلم واتوا آدوا كلا دوء يرى قال فلان حدثنا وقال فلان أخبرنا aada buu u kala duwaa maxaa yeele inayna isku mid ahayn buu arkaa laakiin imaamu lbukhaari iyo jamaca waxay leeyihin farqi kalama laho oo xadathana iyo akhbarana waa isku mid miduu doono ha dhaho imaamu taxaawi kitaab buuba ka alifay oo ku magacaabay alfarqu bayna xadathana wa akhbarana wuxuu leeyahay marka wax luqada ay ku kala duwan yihiin lama arka haddii ay xadathana u banaan tahay waxaan leeyahay hadday akhbarana u banaan tahay xadathana u banaan tahay buu leeyahay ayib marka qiraaa laba shay baan kasoo baxnay inuu shiiku shayga akriyo iyo ardayga inuu akriyo labadiiba haddii marka akrino ayna jirinin oo ardaygina una waxba akrinin oo wakti loo waayo wax lagu akriyo waxaa jirta marka arrin la dhihi jiray ijaaza ha ijaaza la dhihi jiray oo marka la isticmaali jiray ijaazada marka waxa weeye inuu ninka shiikha uu u idmo kitaabka ninkaas inuu ka wariyo amase axaadiistaas uu ka wariyo oo wuxuu ku kalsoon yahay ninkaa inuu wax fahamsan yahay oo kitaabkaas u yaqaano amase axaadiistaas u yaqaano ayuu shiiku ku kalsoon yahay marka waxaa la doonhaya hadafka laga leeyahna waxa weeye un in silsiladaas sanadka oo sixan oo nebigii gaaraysa inaysan joogsan baa la rabaa marka oo walow kaanat bikayt alcankabuut inay socotaa la rabaa hoo dadka muslimiinta min alyowm laga bilaabo ilaa nebiga laga gaaro sanadkooda uu xiriiri karo oo maaragtay ay qof walba u dhihi karo akhbarani fulan qaal akhbarani fulan ilaa nebiga laga gaaro marka waxay yihiin marka arrintaasna waa arrin wanaagsan oo asaaniideeda asaaniideena oo nebigii gaaraysa waa wax wanaagsan marka si un lagu baaqi yeelo haddii marka ayna suuro gelaynin qiraa'adii oo sheikh u wax akriyo amase ardaygu u wax akriyo mashaaikhdu marka wax isticmaaleen wax ijaazada la yidhaahdo ay dhihi jireen marka waxaan ku idmo inaad kitaabhebel iga wariso amase axaadiista aada iga wariso axaadiista noocaas oo kaleeta ah marka hadhowto marka ardaygu wuxuu leeyahay akhbaranii fulanu ijaazatan amase xadathanii fulanu ijaazatan saasuu leeyahay waxaa la doonaya sanadka inuu xariirsamo laakiin ijaazada hadda dariiqada duruqdan naga dhaamtay oo ay wax kale u isticmaalaan awel hore waxaa loo isticmaali jiray un wasiilo asaaniida lagu xifdiyo ayaa loo isticmaali jiray ayagoo hadda wax kaleeto bay marka u isticmaalaan wain ajaaza lahu shaykhu shaykhu haddii uu u baneeyo inuu shayga ka wariyo min kayri riwaayatin asagoo riwaayo ayna jirinin oo ardaygu uona shiikha wax ka warinayn fayaqulu ajaazanii wa akhbaranii ijaazati markadhowt marka wax akrinhayo akhbara ajaazanii shaygaas wuu ii baneeyey inaan ka wariyo wa akhbaranii ijaazatan shaygaasna wuu ii warramay xag ijaazadeed ayuu iiga warramay ayuu leeyahay intaas buu kusoo gaabiyey marka fiiqu adaai masaaisha marka mutawalaadka kutubta culima xadiisa aad ka helaysiin halkaasaan ku joojinayna qiyaasaan ka bilaabi doonaa galabta kale wallahu aclam bismi illahi raxmaani raxiim alxamdu lilahi rabi lcaalamiin صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم القياس احنا شرح لنا قياس في قياس متى وحكم هاي دليل الرابع من أدلة الشرع أدلة أهاد كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والإجماع والقياس قياس متى غير أفراد أي كثير سنة هاي qiyaaska marka fuqahada oo dhan wuxuu leeyahay casrigii rasuulka laga soo bilaabay ilaa yowmina haadaa qiyaaska way isticmaaleen fiqiga ayay isticmaaleen fii jamiici alaxkaami fii amri diinihim waxaa lagu ijmaacay shay shay u eg inuu isaga la mid yahay shay xaqa shaygii u eg inuu isaguna xaq yahay shay baatila shaygii u egana inuu isaguna baatil yahay laakiin marka qiyaaska waxaa diiday daahiriya waxay dheheen waxay dheheen qiyaasku laysa min adilati sharci sharci adiladiisa kamid ma aha wax qiimaana ma laha wax ictibaarana ma laha marka lisaanu daahiriya ibnu xasan ninkaas weeye isaga ayaa aada uga hadla marka kitaabkiisa ixkaam laxkaam uu ku dheeraaday qiyaaska tasniidkiisa iyo radintiisa iyo ma aragtay ka hortagiisa ayib jumhuurku marka ayuu qiyaas is- isticmaalahaya waxay leeyihiin qiyaaska qur-aankana waa laga fahmahayaa sunnada nebigana waa laga fahmahayaa saxaabada aqwaashoodana waa laga helay qur-aanka waxay dhaheen waxaa laga fahmayaa fii qowlihi tacaala laqad arsalnaa rusulana bilbayinaati waanzalnaa macahum alkitaaba walmiisaana liyaquuma annaasu bilqisti Ah, waxaan soo dirnay rusulkeeni rususheeni ayaan soo dirnay bilbayinaati bilxujaj alwaadixa xujooyin cad baan laga soo dirnay oo mucjizaadkii ah waanzalnaa macahum alkitaaba waxaan soo dejinay ayaga micigooda kitaabkii kitaabkii la siiyey ayaan la soo dejinay iyo walmiisaana cadaalad miisaanku marka cibaara can alcadli bayna annaas weeye marka cadligaas marka eh, dadka ha loo garsooro cadliga waxaa ka mid ah marka laba shay oo isku mid ah in xukmi waaxida la siiyo cadligay ka mid tahay marka laba shay hadday isku mid yihiin oo ciladooda ay isku mid tahay oo ay isu eg yihiin in isku mid laga dhigo oo xugum waaxida la mariyo cadaaladay ka mid tahay marka marka qiyaaska sida noo imaan doontaa waa laba shayba marka isu eg oo la kaleeshiinayo xukmi waaxida loo samaynhayo sunada waxaa ka mid a xadiidkii abu hureyre oo macruufka ahay ana rajulan ata nabiya sala allahu calayhi wasalama faqaala yaa rasuula allahi wulida lii gulaamun aswad ibnu carab awey wuxuu leeyahay canugu madow baa la ii dhalay faqaala nabiga wuxuu ku yidhaahday hal laka min ibilin geel ma leedahay qaala nacam geel baan leeyahay haa qaala ma alwaanuha midabkoodu waa maxay geelaas midabkiisu qaala xumrun wuu gaduudan yahay qaala fahal fiiha min awraqa geel marka ee, midabkiisu uu cadaankiisu uu madow xigo ma ku jiraa geelaada awraq waxa wey marka midka madowga u eg oo cadaankiisu uu madow ku daran yahay kullay soomaalida ma gaara u taqaanaa laakiin anu garan mahaye mid geel cad oo madowna laakiin uu cadaankiisa ku jiro qaala nacam buu yidhi qaala fa anaa dalika xaguu ka yimid kaas hadduu geelaaba dhan u gaduudnay marka noocaas xaguu uga yimid qaala lacalahu nazacahu cirqun inuu xidid diidaa diisay ayaa dhici karta oo usuushiisa uu ku jiray mid madow oo madowgaas raacsiisan inuu ku jiraa dhici karta qaala falacalaka ibnaka na- haadaa nazacahu cirqun waxaa dhici karta marka ilmigaada oo kanana inuu isagana xidid jiitay oo ajdaadiisa iyo usuushiisa ee, wax maaragtay midabkiisa oo le ay ku jireen marka xadiidkan waxaa laga fahmaya qiyaaskii oo sida geelaasba uu cirqigii uu gobolkiis u jiiday haddana canugaada xidid baa diiday isagana nabigu waa isaga qiyaasta marka laba shay oo isku mid ah wey taqriiban marka ole uu isaga qiyaasta nabigu ayb saxaabada aqwaashooda waxaa ka mid ah wixii kusoo arooray kitaabkii cumar uma alfahma abu muusa alcashcari uu warqad u dirahayay ee cumar bin khataab marka waxaa ku jira warkiisa uma alfahma alfahma fima adla calayka mima warada calayka mima laysa fi qur'aanin walaa sunnah uma qaayisa lumuura cindaka arrimaha agtaada qiyaas wacrif ilamhaala arrimaha maaragtay isu egna garo uma camad markaas uqasad fiima taraa wixii aada arkayso ilaa axabbiha ila allahi kuwaas aada arkayso waxa ilaahay ugu jecelyahay uqasad wa ashbahayaa bilxaqi oo xaqana u eg marka waxay leeyihiin marka uma qaayis lumuura qiyaas wey qiyaas baa maasha lafdigaas umad ku yimaaday ayb qiyaaska marka luqada waxaa lagu yidhahdaa altaqdiiru walmusaawaat ama shay shay lagu qadaro ama se shay shay lala ekaysiiyo waxaa leedahay qistu thawba bidiraaci maradii waxaan ku qiyaasay dhudhun taqdiir waayo marka idaa qadartahu bihi markii marada aada dhudhunkaas ku qadarto ayaa waxaa leedahay qistu thawba bidiraaci ayb musaawaad markii ay tahana waxaa leedahay fulaanun laa yuqaasu bihi fulaan ay laa yusaawi bihi lamana ekaysiin hayo marka qiyaasu labadaas macno ayuu leeyahay xagga luqada altaqdiiru walmusaawaat isdilaaxa marka isaga ayaa sheegay wuxuu leeyahay haddu lfarci ila alasli bicilatin tajmachumaa fi lxukmi waxa weeye in la celiyo farac shay faraca in asalkii loo celiyo bisababi cilatin cilo awgeed tajmacuhumaa oo ciladaas kulminaysa asalka iyo farac kulminaysa oo cilo ku jirta asalka faracana ku jirta markii la helo marka shaygan faraca asalkiiyaa loo celin hayaa filxukmi xagga xukmiga ayaa asalkii loo celin hayaa marka oo xukumkii uu asalkii lahaay ayaa faraca la siin hayaa masalan waxaa soo aroora marka jarayaan ribaa fi lburi ayaa soo arooray masalan markaasa waxaa leeyahay cilat lxukmi maxay tahay horta sababta maaragtay rabadu ay u gashay burta muxuu yahay marka sababtaa waa isku khilaafsan yihin fuqahada markii aan kasoo qabano marka iska fishaasada wuxuu leeyahay abucmu walkayl labadaas wey marka cunitaanka oo shaygaan la cunahayo iyo maaragtay deegitaanka la deego ciladu taas wey marka ayib burkan marka xukunkiisu muxuu yahay waa wujuudu riba fiih in riba ay gelayso burkaas marka waxaa leeyahay asal weeye beriiska loo qiyaasanayo marka waxaa leeyahay beriiska marka hal koombo iyo laba koombo beriisa laskuma gadi karo beriiska marka waxaa laleeyahay farac weeye burkana waa asal faracaas marka waxaa la haleeshiiyey xukunkiisa asalkii xukunkiisa oo ahaa jarayaanu riba fiihi cilada ka dhexaysa marka labadoona waxaa weeye atucmu walkaylu fii kulli minhuma mid kastana waa la beega waana la cunaa marka nafkii markii uu ku soo arooray in ribadu ay gelayso burkii waxaa looga qiyaasan hayaa markaas urdi marka midka koobaad oo xukunka uu kusoo arooray asal baa la dhihi midkan dambena farac baa la dhihi arkaan afar uu qiyaasku leeyahay marka alfarcu alaslu alxukmu alcila afartaas shay waa in la helaa markii qiyaas la samaynayo oo laba arrimood lasaa qiyaasanhayo afartaas shay waa inay joogaan الفرع وهو المحل الذي يراد إثبات الحكم فيه ويسمى المقيس شيء فرع فرع وهو الناس مثلا دون هيو إن حكم لغسقه أو حكم لغسقنا هيو مركز فرع نواليرة مقيس نواليرة هذا مركز حكم قلبات وقياس كالأسلوي وهو المحل المعلوم بثبوت الحكم فيه ويسمى المقيس عليه أصلكم مركز وحوي محلك لا يقام إنه حكم كسوغن يهي masalan burkii ayaa asal la dhihi xugum inuu kusugan yahay la ogyahay oo ah ribo inay gelayso asalkaas marka makiisa calayhina waa la yidhahdaa marka alxukmu xukumna waa inuu jiraa wahuwa alamru almaqsuudu ilxaaqu lfarci bilasli fiihi wahuwa jarayaanu rida masalan xukumka waxa weeye marka arrinta la doonahayo faracan in asalka lagu haleeshiiyo oo xukumka faracu la rabo in hadda loo sameeyo oo asalkana uu iska lahay ayaa xukmi la yahay marka oo asalka xukmi sharci ayuu lahay faracana la rabaa in la haleeshiyo xukumkaas oo faracan oo xukumkaas uu qaato alcila cilaa la doonaya marka inay xukmiga afran waa cile cilo inay jirto wahuwa almacna almusharaku bayna alasli walfarci almuqtadi isbaat alxukmi fi lfarci wahiya tucmu walfil masalan ciladu waxa weye macnaha ka dhexeeya asalka iyo faraca oo keenahaya farcan in loo sugo asalka xukumkiisiyo kale in loo sugo masalan tucmu walfil wey marka masalan hadda misaalka hadda aan soo sheegnay ayib fi aqsaamin saddex qaybood ayuu uqaybsamaa marka ilaa qiyaasi cilatin wa qiyaasi dilaalatin wa qiyaasi shabahin qiyaaska saddexdaas qaybood siyaalo badan baa loo qaybiyaa laakiin tanu waa qeyb kamida un qiyaaska aqsaamtiisa saddexdaas qaybood baa loo qaybinhayaa marka فقياس العلة ما كانت العلة فيه موجبة للحكم قياس العلة وهل هذا ما شيء كانت العلة الذي أي سهي الذي أصبر عليه الذي أي سهي فيه شيء فيه موجبة للحكم حكم من واجبين أي سهي هكذا قياس العلة اللي هذا الذي شيء أي سهي إلى حكم واجبين يعني حكم بيتين أو عقل waxaa lagu dareemahaya haddii cilladaasi ay joogto xukumkii meesha inuusan ka maraa karin sida caqliga lagu dareemahaya ayib مثالكيس مثلا الله سبحانه وتعالى وخيرا فلا تقل لهما أف aayaddaas ayaa lagu misaaliyey ilaahay subxaana watacaala wuxuu leeyahay labada waalid markii uu ka hadlaayo xuquuqdooda uf ha dhihin uf marka oo af soomaali af carabina wayta marka macnaha uf loo yaqaano af soomaaliga ay carabigana ay la- ay ku tahay saas ha dhihin aa leeyahay marka uf ha dhihin haddii wax xun amase waxaan fiicnayn aada kala kulanto waxa ugu yar oo dhibaato oo waalidka ay gaadhsii laheed uf wey marka inaad jiraan kaliya ayib xukunka marka wuxuu yahay inay xaaraan tahay inaad uf tiraahdo waalidkaadi labadiisa waalid mid kamida labadaas waalid mid kamida hadday arrin kaala ay arrin kala kulanto aan fiicnayn ha inaad uf tiraahdo xukunkaas marka waa xaaraan wey marka ayib xukmi sharci wey marka falaa taqul lahumaa ufin ciladu maxay tahay marka aliida waalidka dhib uu keenaya arrintaas marka waalidka ayaa dhib u soon yahay arrintaas oo arrintaas arrin laa-iq u ah waalidkaadi ma aha ka waran marka haddii la yidhaahdo marka maa xukmu darbi in la dilo xukunkeeda marka la garaaco u loo qaato xukunkeeda ka waran marka haddii la yidhaahdo waxaa leeyahay marka qiyaas waxaa looga qiyaasan hayaa darbigaas uftii la manciyey ayib ma dhici kartaa marka in uftiina la diido darbigan la ogolaato ul iska saarto caqligu taas ma ogolyahay marka caqligu ma keeni karaa ufti aada u yareed inta la diiday in la ogolaado darbi oo la yiraahdo saa doonta u garaac marka laakiin uf hadhihin caqligu ma keenhaya ma keenhayo marka qiyaaska noocaasa oo shayga faracaahu uu kaga owleysan yahay xukumka shayga asalka ah maqiisa caleyhiga ah ayaa la yidhaahdaa ee qiyaas alcilla fuqahada marka meeshan way ku khilaafsan yihiin gobol waxay leeyihiin arrintan qiyaas weeye oo darbiga taxriimkiisa ayaa waxaa looga qiyaasan hayaa ufta maaragtay xukumkeeda oo taxriimka ahaa oo arrinta waa arrin qiyaas ku socota oo min baabi alqiyaas weeye xukumkaanu haddii la yidhaahdo xukmu darbi lilwaalideyn muxuu yahay waxa weeye waxay leeyihiin waa qiyaas oo waxaa looga qiyaasan hayaa darbiga cala ta'siis aa looga qiyaasan hayaa fuqahada gobolkani waxay leeyihiin maya arrintan qiyaas ma ahee waxaa la yidhaahdaa wax ku tacalluqa weeye dilaalaat alalfaad oo waxaa la yidhaahdaa mafhuumu lmuwaafaqa arrinta la dhihi jira weye oo kelimada markii lagu dhawaaqo waxna nudqigeeda faa-iideynhaya waxna lafdigaas waxa laga fahmahayo oo arrintaas nudqigu uu tusiyey oo kaleeto ah ayaa waxaa la yidhaahdaa marka mafhuumu lmuwaafaqa marka ufin markii la yidhaahday ha dhihin wuxuu faa-iideynhayaa uf inaan la dhihi karinin nudqigu intaasuu faa-iideynhayaa laakiin waxaa kaloo laga fahmayaa lafdigaas ufin waxaa laga fahmayaa inaysan banaaneyn marka dilkeena inaysan banaaneyn marka waxay leeyihin fuqahadu arrintu qiyaas ma ahee waxa weye min baabi mafhuumu lmuwaafaqa ha mafhuumu lmuwaafaqana qiyaaska ka mid ma aho waa wax ku tacalluqa dilaalatu alalfaad oo lafdigan ufin ayaa wuxuu tusinhayaa nudqigiisana arrinuu tusinhayaa arrin nudqigiisa waafaqsanna waa laga fahmahayaaho ah maaragtay barbigi iyo wixii lamid ah marka qoladaas waxay leeyihin arrintan qiyaas ma aha ee waxa weeye min baabi mafhuumu lmuwaafaqa daahiriyada haddii la yidhaahdo masalan haddii lagu tasniiciyo oo la yidhaahdo hadda qiyaaska waadinta diimayno qiyaas ma aha oo waxa weeye min baabi dilaalaat alalfaad oo maaragtay waa arrintan waa mantuuq iyo mafhuum oo manduuqiina waa taxriimu ta'siir mafhuumkiina lafdiga laga fahmayo lafdiga ayadoon qiyaas la keeninna waa taxriimu darbi qolo kale waxay leeyihiin maya mafhuum iyo manduuq toona ma ahee waaba manduuq oo waxay leeyihiin ta'siirka ayaa xagga curfiga waxaa loo isticmaalaa kullu ladiya ama darbi ha noqoto ama si uf ha noqoto ama waxay doonto oo maarata wax allaale waxay dhib ku jiroo dhan ayaa waxay leeyihiin xagga curfiga waxaa loo isticmaalaa lafdu tafiif marka falaa taqul lahumaa ufin waxaa laga fahmahayaa kullu alwaani ladiyat inay muxaram ay tahay amase uf ha noqoto amase darb ha noqoto amase wax kale ha noqoto qoladaas marka waxay leeyihiin arrintu ma aha mafhuumu lmuwaafaqa ee waxa weeye manduuqa sida ah oo uf ayaa waxay tusinaysaa ta'fiif iyo keyrkeed baa tusinaysa ayb qiyaaska qeybta labaad waxaa la yidhaahdaa qiyaas dilaalati wahuwa alistidlaalu biaxadi nadirayni cala alaakhar waxa weeye in la daliishado laba shay oo isku mid ah midkood kan kale in loo daliishado laba shay oo isku mid ah midkood in la daliishado oo ka kale loo daliishado oo ka kale xukunkiisa la sidoo kale waay masalan ciladu marka markaan muujibo ma aha oo waa dhici kartaa marka in xukmig xukmigii asalka ahaa asalku uu iska laha inaan farca loo samayno xukum kale loo sameeyo waa dhici kartaa oo caqligu ma yastabciduhu masalan hadda ninkaan mucalliqa wuxuu ku misaaliyey qiyaasu lashnaani cala alburi fii jarayaani riba bijaamici lkay wuxuu leeyahay shay la yidhi ashnaan oo ee awal horeeto la isticmaali jira meesha hadda saabuunta laga isticmaalo oo marka yaa jiray wuxuu leeyahay shaygaas marka ayaa waxaa looga qiyaasan hayaa burka oo waxaa la leeyahay mid kastaba ribaa gelaysa ayib ribaa gelaysa la leeyahay cillada maxay tahay marka cillada ka dhexaydaa maxay tahay alkayl waayo mid kasta waa la miisaamao asnaankana waa la miisaami midkan kaleeto oo burkana waa la miisaamhaya marka in la yidhaahdo ashnaanka riba ma gelayso oo waa ka duwan yahay burka caqligu ma yastabcid oo in la yidhaahdo marka way kala duwan yihiinoo farqi kalaa jira marka masalan in la yidhaahdo farqiga udhaxeeya oo ah bucmi oo geedkan ashnaanka lama cuno marka shaygii xooga isu eg oo labadooduba maaragtay ay xugma wada wada wada qaadan karaan laakiin ay dhici karto in farqi loo sameeyo oo shayga faraca xugum kale in la siiyo ay dhici karto uu caqligu uunan istibcaadsanaynin in xugum kale la siiyo ayaa waxaa leeyahay marka noocaas qiyaasu bilaala fikrigoona qiyaasu bilaal u badan yahay ayib wa qiyaasu shabahi qaybta marka saddexaad oo qiyaaska anwaadiis ka midana qiyaasu shabah weeye maya qiyaasu bilaalan ku jirnay huwa alistidlaalu biaxadi nadirayni laba shay oo isu eg midkood in la qiyaaso weyo ka kale looga qiyaaso wahuwa an takuuna alcillatu daalatan cala alxukmi cilladu inay ahaato wey inay xukmay kutusinayso walaa takuunu muujibatan lilxukmi laakiin xukmigii ma waajibinayso masalan haddeer cillada oo ah kayilka oo asnaanka ku jirta waxaa la dhihi karaa daalatan cala alxukmi oo ah jarayaanu riba masalan fiiha walaa takuunu muujibatan lilxukmi laakiin xukmi ma waajibisanayso oo sidoo darbigii uu xukmigii u waajibsanayey ayadu kan marka xukmigii asalka uma waajibsanayso waxaa la dhihi karaa farqiga udhaxeeya oo maaragtay farqigaasna wuxuu keenahayaa xukumka inay isku khilaafaan naqiiska naqiisu calayhi ayib وقياس الشبه وهو الفرع المتردد بين أصلين قياس الشبه هو قياس الاتحاد وقل لها شيء وهو فرع والله أصل ودحا يا مركز تردد بين أصلين لا أصل ودحا ياه مثل السبب وشبهها ويلحق بأكثرهما شبها فيلحقها العاشين هيا بأكثرهما كان أبضا لبدودا شبها شبها كان أبضا لبدودا هو الشبه إذا أنت أبضا يهي يالها ليشين هيا walaa yusaaru ilayhi lamana aadhayu leeyahay jihadiisa qiyaaskaas oo qiyaasu shabaha maa imkaani maa qablahu intii la helahayo qiyaasulcilla intii la helahayo amase qiyaasu dilaala intii la helahayo qiyaas shabah wuxuu yahay lama isticmaalahayo oo daciif weeye isagu qiyaasu shabah marka wuxuu ku miisaalinhayaa addoonki wuxuu leeyahay addoonki berigii abe jihaadku uu jeeday dadka gaalada ah waa la addoonsan jiri markii maaragtay dagaalka lagu soo qabto awjuhda loola tacaamulo ayay ka mid ahayd in la addoonsado maxaa yeelay kufriga ayaa sabab xuna uu keeno uu ka mid yahay riqigu marka waa wax kufri ku xiran marka dadkii maaragtay muslimiinta markay dagaal galaan gaalada la dagaalamaan wax ay soo qabsadaan ayaa marka riqigu uu ka suuradgelahayaa marka waxaa leeyahay masalan marka nin addoon ah haddaa wax siido ma milki karaa haddii la dilo madiya ka waajibaysa mise qiima ka waajibaysa waxaa leeyahay marka laba asal ayuu addoonku udhaxeeya oo xukumkoodu iskhilaafsan yahay labada asal marka waxa weeye masalan xor waa asal bahiimona waa asal kaleeto labadaas asaluu ka dhexeeyaa marka ninka xurkaa waa waa shabahaahoo axkaam badan buu ninka xorkaa ka shabahahaa ninkii addoonkaa oo waxa weeye horta mukallaf waay sida ninkan xorkan mukallaf uu u yahay sawaab iyo caqaab buu leeyahay sida ninka furkaa sawaab iyo caqaab uu leeyahay waxbuu nikaaxsadaa sida ninka furkaa wax u nikaaxsado waxbuu furi karaa sida ninka furka uu wax u furi karo marka shabaha ka dhahay asaga iyo ninka furka ah sharciga awaamirtiisa iyo nawaahidiisa sida asaga looga doonahayo ayaa kana looga doonahayaa waxyaala badan iska shabaheen marka askalka labaad marka xayawaanka shabahitaankiisa uu shabaho waxa weeye addoonka waa la gadaa xayawaankana waa la gadaa addoonka waa waa la hidey karaa qof kalaa sii kartaa xayawaankana qof kalaa sii kartaa xoolahaada waa dar addoonka waa dardaarmi kartaa qofyadana u dardaarmo dhi- xayo- sida xoolaha loo dardaarmo haddii nin aa wax ka gadato reena u dhigaysa sida xoolahaada reenta ugu dhigayso haddii laga dhintana waa la dhaxli sida xoolaha loo dhaxlo marka laba asal udhexeeya marka oo ah asal ah xornimo xor nim ah iyo maaragtay bahiimadii labadaas asal udhexeeya marka midkii la haleeshiiyoba xukumka kale uu khilaafsan yahay oo masalan haddii la yidhaahdo ha la haleeshiiyo bahiimada haddii la haleeshiiyo markii la dilo diyata ma waajibayse qiima ka waajibaysa oo sida bahiimada dilo kala noqonaya haddii aa wax milki usii tegsana milkigaas suuragal maaha inuu asaga wax milkiyaho sida xayawaankuuna wax u milki karin oo kaleeto inuu u milki karin marka wuxuu leeyahay shabaha markii la fiiriyo marka ninka xorka intuu shabaho iyo bahiimada intuu shabaho waxaa badan inta uu bahiimada ka shabaho marka bahiimaa aa maaragtay la siinhaya xukumkiiso ee, waxaa la haleeshiinhaya axkaamu lbahaa-im ayib axkaamu lbahaa-im markii la haleeshiiyo marka axkaamteediiu kala qaadan hayaa oo marka isaga hadii la dilo sida nias geel hadii laga dilay qiimihiisii oo kaleeto ayaa marka dalbanaysa waxaa dhici karta marka qiimahaas inuu jeeliska ka badnaado inuu ka yaraado labada waa dhici karta haddii gacan laga gooyo waa la qiimeyno waxaa la dhihi ninkaanu gacanta ka go-an inuu joogo intaas soo gacan leen intaas farqiga marka waa iska bixinhayaa ninkii gacanta ka gooyey ee waxaa dhici karta marka gacantaas laga gooyey nisfu diya oo xorka ahaa inay ka badan tahay inay ka yarta labada waa dhici karta marka almuhim waxaa la haleeshiiyey bahiimadii liannahu aktaru shabahan bilbahiimati min alxuri a inta uu bahiimada ka shabaho ayaa badan marka sida bahiimado kale ayaa marka qadaayaadkaas loola isticmaalahaya qadaayaadkii uu xorka ka shabahayna xorkii uu ka shabahaa de axkaamtii way saaran tahay sharcigu noocaasa marka waxaa la yidhahdaa qiyaas shabah waana wuxuu leeyahay qiyaas maarata daciif aho intii qiyaasu lcillati ama qiyaasu dilaala la helahayo asaga la isticmaali mahayo Eh, shuruudda markalaan ka dhiga doona wallahu aclam بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم من شروط القياس قياس شروط في لا ماشي في دليلنا marka aan soo aqoon qarnay qiyaaska waxa uu yahay shuruud buu leeyahay marka oo min sharti lfarci farciga shardigiisa waxaa ka mid ah an yakuuna munaasiban lilasli asalka inuu munaasib u yahay ilan waa si aan soo sheegnay arkaan afar inuu leeyahay qiyaasku asal iyo farac iyo xukmi iyo cilla marka shayga faraca waa inuu noqdaa asalka mid munaasabo u leh oo munaasabo ay ka dhexaydo isaga iyo asalka masalan eh, waxaa la yidhaahday ninka kaadida isku celcelin haya amase ilaaqda isku celcelin haya majlisulqada hadduu joogo xukumhaya waa inuusan wax xukuminin qiyaasan calaa manci manci lqadbaani minhu waxaa looga qiyaasanhaya marka ninka qadbaanka ah ayaana ku soo aroora marka inuusan wax xukmin marka waxa cariisan yahay qof faracan marka cilada ku jirta oo munaasibka u ah asalka maxay tahay tashwiifu lfikr weye marka wainshigaalu lqalbi ninka maarata gaadi isku celcelinhaya fikrigiisu mushawax weeye iskuma toosna ee qalbigiisuna waxbuu ku mashquulsan yahay marka cilada amase wasfigaasu waa wasfi munaasib u ah asalkii oo ahaa ninka carisan inuusan wax xukminin marka wasfiga ka dhaxeeya asalka iyo faraca waa inuu faracu munaasabo u leeyahay asalkaas ha asalkaas ciladiisa amase wasfigiisa waa inay munaasabo kala dhexayso masalan eh, ninka waaridka ah haddii uu dilo ninkii uu dhaxalka ku lahaay waxaa la yidhaahday waxbama dhexlahayo waxaa looga qiyaasay masaladaas marka nin wax loo dardaarmay ninkii dardaarmay hadduu dilo oo nin baa yidhaahday markii aan dhinto waxaas baad leedahay marka si uu usoo dedejiyo marka waxaas uu helhayey markuu ninkaas dhintay waaba dilaba waxaa layihi marka xirmaan baa ku dhacay wuxuu la dardaarmay ma helhayo ciladu maxay tahay marka alistijaal fi kulli minhuma way waa ninka muwarirka ahu ninka waaidka ahu muwarirkiisii dilahayay kaana yastacjilu lirfa kanuna waxa weye marka waktiga isagana loo diiday kaana yastacjilu almuusa bihi shayga loo dardaarmay wuxuu dedejinhayay marka faraca waxaa la doonahaya marka ciladiisu inay munaasib asalka u tahay oo asalka eeyadu ay isku mid yihiin ayb wamin shardi asli asalka shardigiisana waxaa ka mid ah an yakuuna haabitan bidaliilin muttafaqin caleyh bayna qasmeyni shayga asalka ah marka faraci waan sheegnay shardi hal shardi baan sheegne asalka marka oo ah markiisu caleyhiga shardigiisa waxaa ka mid ah inuu xukumkiisa ku sugnaado daliil oo ay isku waafaqsan yihiin labada qofoo doodeysa shayga asalka ah oo markiisu caleyhiga ah oo xukumka iskale oo xukumkiisa la doonahayo faraga in la ilxaaqiyo xukumkaas waxaa la doonahaya marka daliil inuu ku sugan yahay daliilkaasoo labada qof oo doodeysa oo faracan xukumkiisa ka doodeysa ay isku waafaqsan yihiin waa inuu ku sugan yahay ayib haddii marka waxa waxaa la fardinhaya marka laba nin oo isku haysata shay faraca xukumkiisa oo midna oo xugum u isbaadinhayo midna uu ka nafinhayo ayaa la fardinhayaa marka waxaa la leeyahay marka xukumka hadda ay isku haystaan oo farac uu iska leeyahay oo la haleeshiinhayo maqiisu caleyhi maqiisu caleyhiga xugum inuu leeyahay xukumkaas horta waa in isku waafaqsan yihiin marka ugu horeysa haddii ay doonahayaan masalan inay qadiyo faraca ka hadlaan oo xukumkeeda ay ka hadlaan oo ay leeyihiin marka qadiyadan waxaa la ilxaaqinhayaa qadiyadaas oo qadiyadii marka masalan in la ilxaaqiyo isku waafaqaan waxaa dhici karta marka inay isku inay isku khilaafaan asalka xukunkiisa uu dhaho xukunkaas asalku ma laha iyo waa leeyahay marka hadalkii ahaa in laga hadlo faraca xukunkiisa wuxuu usoo wareegahayaa markaas asalka in laga hadlo markaas oo la yihahdo asalka xukunkaas ma leeyahay mase ma laha aadaabta munaadaradana ka mid ma aha marka haddii shay laga hadlahayo labada ninoo hadlaysa shay kale inay u intiqaalaan aadaabta ka mid ma aha sidaas daraaddeed marka waxaa leeyahay si aan nisaaca iyo munaadaradu ayna asalka ugu intiqaalinin oo shay kale uuna warki u aadinin shayga asalka xukunkiisa waa inay isku waafaqsan yihiin oo farcan ay isku khilaafsan yihiin markaas oo mid uu leeyahay asalkaa la halaysiinhayaa oo asalkuu la mid yahay midna uu leeyahay la mid ma aha farqiga asaga iyo asalka udhexayda ayib masalan waxaa dhici karta inuuna nisaac una jirin amase khisaam uuna jirinin ee qof uu doonahayo shaygan farca inuu ogaado xukumkiisa markaa waxaa la doonahayaa marka shayga asalka ah xukumka uu ku sugnaaday an yaquula bihi lqaa'is ninkaan wax qiyaasanhayaa shay uu rumaysan yahay inuu xukum faa'iideeyo waa inuu noqdo markaas ha ninka haddii uuna nisaac uu jirinin ee markaas nin uu doonahayo shay faraca inuu asal haleeshiiyo asalkaas xukumka uu ku sugnaaday adilada uu qabo inay wax daliil noqoto ninka qaaiskaah waa inuu yahay ayib haddii masalan ayna isku waafaqsaneen marka shayga asalka ah xukumkiisa misaal wuxuu uga dhigay nin xambali ah wuxuu yidhaahday jildu lmaytati najisun walaa yadharu bidibaaqi ka jildi lkalbi jildu lkalbi marka wuxuu qabaa agtiisa inuusan daahir ahayn ninka masalan xambali ah markaas wuxuu leeyahay jildulmayta maytada jildigeeda oo aan kalbi ahayn waa nijaaso haddii la dabqiyo oo waxyaalaha qurunkaa laga fufujiyo ma daahir noqonayso oo waxaan uga qiyaasanhayaa jildulkalbi aan uga qiyaasanhaya leeyahay ilan xanabilada marka ma qabaan inay daahir noqonayso juluudiisa ayib meeshaan marka maxaa faraca jildulmaytati najisun waa jildulmaytati waa faracii xukunkii loo sugahayana waa najisun xukunkaasu rabaa inuu usugo asalka marka uu ilxaaqinayana muxuu yahay waa jildulkalbi jildulkalbi marka afkiisa waa nijaaso ninkii la doodahayo xanafiga wuxuu leeyahay maya maya maba kugu waafaqsani maqiisu caleyhiga oo ah jildulkalbi inuu nijaaso yahay aana ku waafaqsanayn see faraca kugu waafaqhaya marka jildulkalbi cindii waa daahir marka faracaan hadda oo jildulmaytati adigu aada halaysiinayso jildulkalbi jildulkalbi cindi daahir weyuu leeyahay marka marka haddii nisaac saas uu noqdo oo asalka xukunka uu ku sugnaay ayna isku waafaqsanayn labada ninoo munaadarana haysaa qiyaaska ma ansaxayo markaa faraca in asalka la haleeshiiyo marka hore asalka meel haysla fadhigana laleeyahay asalka haysku soo waafaqeen markaas kadib marka furuucdii ilxaaqeeda ha ka hadhiyeen ilxaaqa furuucda marka wuxuu u badan yahaa un shaygaanu asalkaasa la haleeshiinaya awsaaftii keenaysa in la haleeshiiyo wuu qabaa iyo ninkan kaleeto oo matala maanic ah oo dhahay maya awsaaftaas ma qabo amase awsaaftaas waa qabaa ho waa jirtaa laakiin shay maanic ah jira marka oo mancinhaya in awsaaftiisa lagu ilxaaqiyo asalka nisaac marka farca saas u dhici karaa waxaa la doonaya marka marka saba in laisku waafaqsan yahay daliilka asalka uu leeyahay in laisku waafaqsan yahay iyo xukunkiisa marka masaladan waxaa la yihahdaa qawaadix alcila masalan cilada waxyaalaha qaadixa u keena waxaa kamid a waxyaalo badan baa qawaadix la yihaahdaa oo cilada haddii ay ku qumaan uu qadka imaanhayo qeybtan marka waxaa la yihaahdaa almancu oo ninkii maaragtay munaazaca mnsi mufaasimka ahaa ayaa wuxuu mancinhayaa asalkaas inuu xukumkaas iska leeyahy u mancinhayaa manci baa la yihahdaa marka nuucan oo kamid a qawaadixda marka haddii manci u imaado qiyaaskii ma ansaxahayo waa in asalka marka xukunkiisa la baaraa markaas ayib wamin shardi lcillati asalkiina iyo farcina kasoo baxnay wamin shardi alcillati cillada shuruudeeda waxaa kamid a an tatarida fii macluulaatiha waxyaalaha ay cillada u tahay inay laasimto weeyi cilladu falaa tantaqidu ma burayso markaas lafdan xagga lafdiga ma burayso walaa macnan xagga macnahana ma burayso waa inaysan burinin marka ciladii waa si aan soo ogaano ay inay ahayd wasfiga ka dhaxeeya asalka iyo faraca oo xukumka keenay xukumka marka maxaa la dhihi isaga macluul baa la dhihi waa shay cilo loo sameeyey cilo loo sameeyey macluulka marka wuxuu ula jeedaa alxukmu xukmu lasli ayuu ula jeedaa macluulka marka cilada waxaa la doonahayaa inay axkaamta laasimto oo mar allaale markii cilada la helo xukumka in la helahayo markaasay mustarid noqonaysaa ciladu mar allaale markii ay ciladu jirto waa in xukumkii u joogaa meesha marka waa inay laasimtaa ciladu xukmiga waa inay laasimtaa oo marna ayna ka fakan xukumkii haddii kale cilo ma noqonayso oo maaragtay cilo oo keenaysa ilxaaq ma noqon karayso haddii kale marka cilada waxaa shardi ah inay axkaamta laasimto oo mar allaale markii ciladii ay joogto xukumkii uu joogo haddii marka intiqaad wax la yidhaha uu dhaco ciladii lafdigeedii waa buray amase macnaheediibaa buray markaas sidaas ma jirhayo marka cilada marka lafdigeediibaa buray amase macnaheediyaa buray marka haddii saas ay dhacdo cilada naqdigaas uu ku yimaado xukumgii marka qiyaaskii ma ansaxahayo arrintaanana ilaa nimo umasuubato cilo ma noqon karayso masalan horta waxaa laleeyahay midda koowaad oo ah markii ay lafdigeedu burtay alqatlu alcamdu alcudwaanu ilaa liwujuubi alqisaas qatli oo camdi ah oo cudwaan ah ilaa liwujuubi alqisaasi wuxuu illa u yahay wujuub alqisaas marka wujuub alqisaas muxuu yahay waa xukmi alqatlu alcamdu alcudwaanuna waa ciladii ciladana waxaa leeyahay marka naqdi lafdihaa ku yimaaday oo cilanimo in laga suuraa la rabaa marka markaasa waxaa leeyahay waxaa dhacday camdi qatli oo camdi cudwaana oo alqisaas ayna ka waajibinin baa dhacday alfaadi cilada marka maxay ahayd markii horeeto alfaadi cilada qatlun camdun cudwaan alfaadii taas wey marka cilada qatlun camdun cudwaan marka cila liwujuub alqisaas baa la yidhaahday markaase waxaa la yidhaahday waxaa la helaa qatlun camdun cudwaan wamaca dalika xukmigii ah wujuub alqisaasina ma laha ciladaas marka waxaa leeyahay intaqada lafduhaa maxaa yeele lafdigeedii waa joogaa xukmigiina waa maqan yahay masalan ninku hadduu jiro wiilkiisii wiiluu dhala isagu haduu dilo oo camdi u dilo waxaa leeyahay qatlun camdun cudwaan wamaca dalika qisaas ka waajibi mayso markaasa waxaa leeyahay marka ciladan oo ahayd qatlun camdun cudwaan lafdigeediio jooga ayaa xukmigii la waayey fii qatli lwaalidi waladahu sidaas daraaddeed marka maadaama naqdi uu ku yimaaday oo inta ciladii lafdigeedii la helay xukmigii la waayey ciladaas waa muntaqada baa laleeyahay marka min xayu lafdi lafdigeedii waa jooga laakiin xukmigii ma joogo marka marka waxaa leeyahay mualifka lafdan saas u cabiray munaasib ma aha waxyaalaha cilada noqdaa waa shay macnawi ah alfaad ma noqoto cilo ma noqoto meeshan hadda waxaa marka cilada ah waa qasliga wey oo camdiga cudwaan ee alfaadan oo maarata aan ku hayno cilo ma aha ee macnaha cilo ah marka mualifka kala farqinta oo uu kala farqinhayo ciladii naqdi uu ku dhacay min xayu lafdi iyo ciladii uu naqdi ku dhacay min xayu lmacna uu kala farqinhayo waxay leeyihin farqigaas laa macnaa lahu alfaadu ictibaar ma leh macaanida ictibaar leh marka hadda meeshan uu leeyahay alfaadii cilada ayaa burtay oo inta alfaadii la helay ayaa xukmigii la waayey meeshaan hadda qudheeda macno ayaa xasilay markaasa xukmigii la waayey macnaha xasilay muxuu yahay qatliga oo camdiga cudwaanka waa xasilay oo ninka waalidka waalidkiisa waa dilay maca daalika xukmiga a wujuuda qisaasi ma xasilinin marka almuhim waxaa leeyahay lafdigaas inuu yidhaahdo falaa tantaqid lafdan walaa macnan munaasib ma aha oo ciladu alfaad ma aha mujarad alfaad ma ahe ee waa macaani shaygan asagu marka uu ku lagu misaalinhayo inuu yahay shay lafdigiisi u buray lafdigiisina bur macnihiisina bur ha oo ciladii oo ah qatl camdi cudwaan ah oo macno ah hadda waa joogtaa xukmkiina ma wadato